Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Reer Miyiga Maamulka Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ka bilaabay ololaha daawaynta iyo tallaalka xoolaha. Ololahan ayaa waxaa lagu daaweyn doonaa kumanaan xoolo ah oo la dhibtoonaya xanuuno kala duwan ee ku dhaca xoolaha maadaama lagu guda jiro xilli roobaadka gu'ga. Agaasimaha guud ee waaxda xoolaha ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Reer Miyiga Maamulka Somaliland Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka waramay ololahan.
Waxaa guud ahaan dalka laga daahfuraya ololaha daaweynta, wacyigelinta iyo nafaqeynta xoolaha. Sin ogsoonahay mudane wasiir waxaa dalka ka da'ay qaybo ka mid ah roobkii meelo kaloo badanna runtii waa la sugayaa. Waxaa laga soo baxay waqti adag oo jilaal ah. Marka waxaan waxaa runtii aynu waqtigan ugu beegnay waa waqti runtii cimiladu kala wareegayso. Xooluhu runtii diihaalkii iyo daalkii hore ee jilaalka iyo iyo iyo iyo iyo iyo u diyaar garowga sanad xilliyeedka barwaaqada ah aynu ugu talagalnay runtii in xoolaha difaacooda iyo nafaqadooda jidheed kor loo qaado isla markaana wixii cuduraa ee ku jirana runtii lala tacaalo ololahan wuxuu qaadan doonaa toban cisho dalkao dhan buu runtii ka shaqayn doonaa waxaa ka howlgeli doona in ka badan laba boqol oo dhakhtar iyo kaaliye iyo darawallo ah runtii shan iyo soddon tiim tiim oo kooxood oo iskugu jira daaweyn iyo kooxaha taageerada loo yaqaano ee kormeerka Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Reer Miyiga Maamulka Somaliland Cali Axmed Cabdi ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay tallaalkan.
in aanu fulino hawshii gobol walbana way ka dhacaysaa maantay ka bilaabaysaa waa isku waqti waqti keliya ka wada bilaabaysaa oo laga wada baxaya gobol walba degmooyinkiisa inuu u baxo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ku filan oo laba boqol oo qofa ayaa ka howlgelaya howlgalkaasi wuxuu noqonayaa mid insha allah biidni illaahi kariima sidii aanu doonaynay u dhaca oo dadkuna ay ku diirsadaan reer miyigii waxa weeye xoolahana dawooyintoodii iyo sharcigii wixii ilaahay xilkiinu naga saaray inaanu oofinno marka waxa weeye si fiican ayay u socotaa waana la wada socdaa gobolka in la wada gaadhsiiyo shan iyo soddonkaa tiim oo ay dhaqaaqaan oo ay ku dhaqaaqaan siday u daweyn lahaayeen xoolaha xoolaheenna nool maadaama lafdhabarta xooluhu lafdhabarteennu ay tahay xoolaha nool ee aynu dhoofinno sidaas daraaddeed waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo ay qusayso inay la shaqeeyaan dhakhaatiirta xaalado badan ayay la kulmaan dhakhaatiirtu meelo adag ayay galaan waxay u galaan meelo fogfog oo ka fog meelaha deegaanada ka fog ayay tagaan oo waxay u tagaan waxa weeye neefkaa xanuunsanaya ayay daba taagan yihiin waxay u daba taagan yihiinna waxa weeye iyaga oo eegaya qarannimadooda iyo dadnimadooda ayay itigiskooda dhakhtarnimo inay ku soo daweeyaan halkii ay rabaan ee halkii ay loogu yeedhaba una dhega fudud yihiin xaalado kastana ay ku maraan